Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Xiriirka Golayaasha iyo Arrimaha Dastuurka Maamulka Somalilan Deeqa Cabdi Yuusuf ayaa magaalada Hargeysa ku qabatay tababar ku saabsan heerka fahamka dastuurka, kaasi oo loo qabtay qaar ka mid ah shaqaalaha Wasaaradda Xiriirka Golayaasha iyo Arrimaha Dastuurka Maamulka Somalilan. Daafurka tababarka ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka socda Wasaaradda Xiriirka Golayaasha iyo Arrimaha Dastuurka iyo wasiirro ka tirsan Maamulka Somalilan. Agaasimaha Waaxda Arrimaha Dastuurka Maamulka Somalilan Kaysaan Cali Yaasiin ayaa ka warramay ujeedka tababarka.
barnaamijkeenan aynu maanta qabanno wuxuu daaran yahay wax weyaan daraasadda heerka fahamka dastuurka sidayna ka wada ognahay waaxdu waxay ku howlaneyd baryahanba inay samayso daraasad daraasaddaas oo ah heerka fahamka dastuurka jamhuuriyadda somalilan uu gaadhsiisan yahay oo dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada laamaha dowladda meel kasta oo aanu ka soo qabannay barnaamijka dastuurka inaanu ka daba tagno oo aanu samayno xog ururin ku saabsan bal heerka fahamka uu gaadhsiisan yahay iyo sida loo fahmay dastuurkii taasoo gundhigeegu yahay inaanu ogaano maxsuulka iyo resultiga ka soo baxaya xogtaas shaqaalahana waxaan ka rajeynayaa inay tababarkaa u qaataan si nugul oo ay ka faa'iidaystaan tababarkaa inoo socday oo aynu ka faa'iidaysano khabiirka iyo tiimka kale ee la shaqaynayaba waxaan rajeynayaa inaynu maanta ka faa'iidaysano intayna halkan isku timi si aynu si si si saxa uga qayb qaadano daraasadda insha allah la qaban doono dhowaan waxaan rajeynayaa inaynu ka midho dhalino daraasaddaas Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Xiriirka Golayaasha iyo Arrimaha Dastuurka Maamulka Somalilan Deeqa Cabdi Yuusuf ayaa hadallo dardaaran u soo jeedisay ka qaybgalayaashii tababarka.
wasaaraddu iyada oo ka duuleysa een, waajibaadkeeda qaranka ay u hayso iyo tababarada joogtada ay u qabanaysay dadweynaha kala duwan ee somalilan ku nool gobolladeeda iyo degmooyinkeeda wasaaraddu waxay go-aansatay in la ogaado fahamka heerka fahamka dastuurka iyo wadaniyadu uu ka gaadhsiisan yahay bulshada jamhuuriyadda somalilan si qorshayaasha dambe ee wasaaraddu ay diyaarinayso looga dhigo sees ama looga dhigo buddhig oo la ogaado halkeebay bulshada jamhuuriyadda somalilan ka taagan yihiin een, fahamka das- dastuurka barnaamijyo badan baa jira oo wasaaraddu samaysay oo uu ka mid yahay waa dantaadee bara dastuurka oo ay ka mid tahay fahamka dastuurka oo uu ka mid yahay barnaamijkii xilkase xiliyadan doorashooyinka kale la sameyn jiray barnaamijyadaa guud si guud baa loo gaarsiiyaa dadweynaha laakiin si aynu u ogaano percentageka dadku halka ay marayaan si ay dadaalka wasaaraddu usii kordhiso ama ay noqoto waxqabad ay wasaaradda iyo xukuumadda qaranka jamhuuriyadda somalilanba ummadda usoo bandhigi karaan ayaanu halkan maanta u fadhinaa shaqaalaha halkan inoo joogaa waxaynu ka codsanaynaa sarfey questionnaireka la diyaariyey iyo su-aalaha dadweynaha la weydiinayo iyo habka online-ka ee dadweynuhu uga faa'iidaysanayaan inay noqdaan kuwii si fiican u analyse gareeya ee waxa weeyaan soo saara xog saxa oo qarankuna ku xisaabtami karo wasaaradduna number one ay ku xisaabtami karto waxaan u mahad celinayaa dhammaan garyaqaanada iyo macalimiinta iyo dhalinyarta gaarka ah ee wasaaradda kala shaqeysa faafinta dastuurka een, oo gaar ahaan ay qaar joogaan xaruntii wadaniyadda iyo dastuurka lagu baranayay iminkana aynuu joogno waaxdii dastuurka ah waaxda muhiimka ah ee wasaaraddu dastuuriyan ay ku aasaasan tahay agaasimaha waxaan uga mahad celinayaa sida hufnaanta leh ee tababarka labada cisho socday uu shaqaalaha waaxda iyo howlwadeennada kale ee wasaaradda ee uu kusoo darsaday uu halkan ugu ugu siinayay isaga iyo khabiirkii bixinayay waxaana ka rajaynayaa natiijada ay doonayso wasaaraddu inay halkaa kasoo baxdo Tababarkan ayaa loogu talagalay in sare loogu qaado aqoontooda shaqaalaha Wasaaradda Xiriirka Golayaasha iyo Arrimaha Dastuurka Maamulka Somalilan.